barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatankiiyo koob iyo soddonka mitriban efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobar waa sideed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah barnaamijkii aad maanta kala maqli jirteen oo maanta ku saabsan dhallinyarada xaafadda islii oo ka cabanaya in gabdhaha ay guurka kula ballamaan ay ka guursadaan niman dibadda ka yimid oo lacag ahaan awood ugu sheegta dee qof laba sano saddex sano aad ku soo bixinaysay aad ku taamaysay dadku asxaabtaada ay kugu ogaayeen foolxumo ka badanna ma jirto in raganimadaadii inay kuu keeni weydo in gabadhaas aad ninkaa ka ceshan weydo su-aashusi waxay tahay dhalinyaradu garma u leeyihiin in ay eed ka sheegtaan gabadh ay dhowr sano hadal uun ku quudanayeen oo ay aqal geysan waayeen maaha inuu gabadha uu ninku yidhahdo saddex sanaan kula soconaya adigu laakiin ha guursanin nin kale hadday aragto nin lacagle way guursanaysaa maxaa yeele ninkan saddex sano ayuu soo wado meel geyn kari waaye marka saddex sano haduu meel geyn kari waaye nin lacag lahoo caawa la aqalgalaya hadday aragto xaq bay u leedahay markaa inay guursato saddex sano wax loo wada socdaa ma jirto
dhinacii heesahana waxaannu idiin haynaa
codkaasi fanaanadda farxiya fiskana goordhow ayaad maqli doontaan ciyaarihii iyo sidoo kale qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
duufaanka mathew ayaa dalka hayti ku dilay ugu yaraan sagaal boqol oo qof kumannaan kalena guryaala-aan dhigay hayti oo ah dalka ugu saboolsan waddamada cidhifka galbeed ee dunida ku yaala ayaanan weli ka soo kaban dhulgariirkii darnaa ee dalkaasi ku dhuftay sannadkii laba kun iyo tobankii gifford dublisis oo ah beereley ayaa sheegay in duufaanka mathew dartii uu ku waayey lo'dii iyo dalagii waxauu intaasi ku daray inaanay waxba u hadhin guryihiina ay ka burbureen mas-uul u dhashay dalka turkiga ayaa sheegay in laba qof oo ku labisnaa walxaha qarxa ay isku qarxiyeen meel u dhow caasimadda dalka turkiga ee ankara kadib markii saraakiisha ammaanku ay ka dalbadeen in ay isa soo dhiibaan wararka ayaa sheegaya in dadkan isa soo miidaamiyey ee isqarxiyey la aaminsan yahay in ay ahaayeen nin iyo haweeney waxaana lala xidhiidinayaa inay ka tirsanaayeen xisbiga shaqaalaha ee kurdiyiinta ee loo yaqaano b k k
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga iman idaacadda v o a ee magaalada washington dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa inta badan yaraalada dhegeystayaal ayaa inta badan la kulma caqabado ku saabsan dhanka nolosha dhallinyaradan ayaa arrimaha ay walaaca ka muujiyeen waxaa ka mid ah nimanka ka imanaya qurbaha kuwaas oo marka ay tagaan magaalada nairobi mararka qaarkood khilaaf ay iyo kala tag ku abuura lamaanihii islii ku noolaa ee sheekadu ay u socotay wariyahena khadar maxamuud xareed oo hadda nairobi ku sugan ayaa barnaamijkan halkaasi inoogu soo diyaariyey
barnaamijka madasha dhallinyarada waxa uu toddobaadkan idinkaga imaanayaa xaafadda islii ee magaalada nairobi halkan waxaa fadhiya saddex dhallinyaro oo ka mid a dhallinyarada ku nool xaafadda islii waxayna qabaan fikiro kala duwan oo ku aadan arrimaha dhallinyarada iyo caqabadaha kala duwan ee ay la kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi
magacaygu waa cabdulaahi dhagaf waxaan ku noolahay nairobi islii khadar waad mahadsan tahay haddii ay noqoto dee in caqabadaha dhallinyarada soomaalida isla haysta in la soo tabiyo aad bay u fara badnaanayaan laakiin hadda dee dhowr hadda aan isleeyahay haddi way kala muhiimsan yihiin anigu ma arkin caqabad ka daran dadaan wada garanayo arimaha qabsada oo kaleeto arimaha bulshada ah waxaa laga yaabaa in adigu aad nairobi ku nooshahay shaqadaaduna ay aada u yar tahay waxaa laga yaabaa in aad gabar aad ku tashanaysay oo aad ku xisaabtamaysay oo waqti aad gelisay oo in muddo aad soo wada socoteen in qof dibad ka yimid uu gabadhii uu kaa qaato oo uu kaa guursado isagoo jeebka kuugu faanaya muddo fara badan wixii aad kusoo taamaysad kusoo tacabeelaysad kusoo aad waqtiga badan soo gelisay waa gabadhii aad isjecladeen aad isjecleedeen in halkaasi wixii oo dhanba dee ay noqotoba halbacaad lagu lisay maba xumaba gabadha dee calafkeedii bay heshay adigu adigu jeclow laakiin dee iyadoo nasiibkeedii bay heshay calafkeedii bay heshay haddii ay noqoto xitaa inaad ka samirto oo qadarta rabbi aad ku qanacdo waxaa laga yaabaa ninkan laba bilood inuu joogo saddex bilood inuu joogo kadibna uu iska laabto waxaa laga yaabaa saddex bilood kadib in aad maqasho gabadhii waa lasoo furay oo dee iyadana dhibaato kaleeta ah markaa labaad maadaama dee shalay ay kaa tagtay maanta si kastoo aad u jeclad shalay maanta nafta kuma aamini kartido dee berrina qof kale aad isleeda way kaa raacaysaa marka kii qurbaha ka yimid ee kaa qaadayna waa furay adigana maadan calfanin aad oo weyn marka haddiiba isaga uu haysan lahaa oo ay noqon lahayd marwo dee meel degan oo waxay noqon lahayd dee gabadhaasi gabar nasiib badan oo dee hanti iyo wax walbaba iyo guur iyo calaf iyo heshay bay noqon lahayd adigii gacan kuma haysid oo way ku dhaaftay iyadii kii ay lacagta ku raacday iyo hantidaas midna gacanta kuma hayso marka waa adna goonidaada u ooy iyadana goonideeda ha u baroorato waaya caqabaddan intee la eg tahay cabdulahi xaafadda isli marka laga hadlayo dhallinyarada oo kale caqabad intee la eg weeye runtii caqabadan waa micnaha boqolkiiba konton waa ilaa iyo konton iyo shan meelahaas waa ay inta badan dhallinyarada waa ay qabsataa welibana taa bedelkeeda ragga oo keliya ma aha waxa dhibaatada ay qabsanayso oo gabdhe waxaa jira laftirkooda dibadaha ka imaanaya oo wiilal usoo doonanaya inay guursadaan oo halkaana ku tacabeelaya gabdhihii kaleeto iyadana niyadda loo dhiseeyey waqtiga faraha badan laga soo dhuminayay laftirkeeda iyadana halkaasna way ku niwaayeysaa waxaana laga yaabaa in gabadhan dumarku inta badan way iska masir badan yihiin in gabadhan ay samayso tallaabooyin ay uga masirsiinayso gabadhan wiilkii ay jecleed guursaday oo islamarkaana isqa qabsi intuu yimaado iyadiina ay iska furto dagaalla meeshii ay ka dhacaan iyadii lama hayo isagii waxba ma hayo kan kaleeto ee dibadda ka yimid waxaa laga yaabaa inta badan inuuna waxba haynin oo gabadhii ay kala tagaan marka caqabadahaas ee arrimaha bulshada ah runtii oo xanuun ka badan uusan jirin waad dareemi kartaa khadaroo dee qof laba sano saddex sano aad ku soo bixinaysay aad ku taamaysay dadku asxaabtaada ay kugu ogaayeen dee foolxumo ka badanna ma jirto in raganimadaadii inay kuu keeni weydo in gabadhaas aad ninkaa ka ceshan weydo waayahay aan siiyo saaxiibada kale ee barnaamijka nagala qaybgelaya si iyaguna aan u ogaano fikirkooda ku aadan caqabadaha inta badan ay la kulmaan dhallinyarada ku nool xaafadda islii magacaaga ii sheeg aniga waxaa la idhahaa cabdiraxmaan buraale cali haya cabdiraxmaan maxaa qabataa n waxaan ahay maamulaha iskuulka umulqura ku yaala xaafadda islii gaar ahaan section tree waa gartay Een, aniga waxaan u arkaa caqabadaha ay dhallinyaradu la kulmaan oo ay magaalada nairobi kula kulmaan oo ay badan yihiin Een, waadna dareemaysaa dhallinyarada soomaaliyeed xilligan lagu jiro haddii dhallinyaro la yidhaahdo soomaaliyeed ee caadiga ahayd Een, eh, intay burburtay kadib dadkii dhashay ama xilliyada ay burbureysay dhashay weeyaan marka caqabado fara badan bay la kulmaan dhallinyaradu markay nairobi imaadaan adugu fikirkaa ma la qabtaa cabdulaahi caqabadaha ay la kulmaan hadda qayb ka mid a iyo waxyar ka sheegay laakiin anigu ma aaminsani inay tahay qaybta ugu weyn ama sida uu uga doodaya inay tahay Een, akhlaaqiyaadka qofkayna ku xiran tahay mar hadduu dibadda ama ka imaado ama uu isla nairobi joogo guurka sidiisaba caqabaad fara badan baa ka yaa ka dhex imaan kara isaga laftiisa oo ay ka mid tahay isfahanka labada qof ee isguursanaysa marka laguma xidhi karo qof dibadda ka yimid baa macnaha lama dhihi karo yaa gabadhii guursaday oo ama nin halkan joogu gabadh nin dibadda jooga uu yuu ka qaaday oo uu lacag kaga qaaday ani taa fikradda ma qabo waxaan aaminsanahay haddii marka horeba siduu sheegaya ay iyada heshiis ku ahaayeen inay isguursadaan inaysan jiri kari lahayn wax ka qaadi kara wuxuu doonaba ha watee laakiin meeshaas waxaa ka cad in uun macnaha nin uun u yimid islamarkaa iyadana uu gabadh ama uu niyada ka rabay iyo wax sidaas intuu guursaday furitaankuna way sameeyaan hadda nimanka nairobi joogana way sameeyaan Eh, isliina way ka dhacdaa Eh, dibadahana waa laga sameeyaa bulshada soomaalida oo dhan baana xilligan iyada ah yaa sidaas maraysa Een, marka caqabadaha een, waxaan dhihi karnaa ugu waaweyn waxaa ka mid a inay dhallinyaradu waktigooda ay iskaga ciyaaraan oo aysan waktigooda dareensanayn waxaa jiro hadda joogo niman soomaaliyeed oo shan iyo labaatan sano ama lix iyo labaatan sano ay soomaaliya burbursanayd islii jooga oon iskuul la dhiganin reerna guursanin dibadna aan u dhoofin islamarkaa iyadaana loogu sheekeeyo inay helayaan barnaamij dibudejina oo ay maraykanka iyo reer galbeedka ama ingiriiska ay ka helayaan dowladaha yurub waxaa jira marka dad sidaasoo kale waktiga kaga lumay ama dhallinyaro fara badana waxaa jira bilaabay xilligii ay waxbaran lahaayeen ama ay reer iyo ka fakari lahaayeen inay balwadda ay bilaabaan oo qaadka iyo wixii lamida ay isticmaalaan iyo sigaarka oo caafimaad darrana naftoodii u geeya reerihii iyo dadkii mas-uulka ka ahaa ama ay u soo baxeen ama ay meesha u imaadeen ama ay daryeeli lahaayeenna gaba ama kuwo badan intay reero samaysteen reerkoodii ku burburay arrimaha nidaamkaas ku saabsan marka waxaa weeye aniga waxaan aaminsanahay caqabadda ugu weyn ee dhallinyarada haysata waxaa weeye wakhtigooda aysan ka faa'iidaysanaynin iyo kartidii ay lahaayeen ilaahay siiyo aysan ka faa'iidaysanaynin oo aysan uga faa'iidaysanayn waxbarasho marka middaasaan u arkaa inay tahay caqabadda ugu weyn ee hadda dhallinyarada haysata joogta magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ay soomaalidu ku badan tahay waaya waan kugu soo noqon doonaa magacaaga ii sheeg saaxiib maxamed jaamac haye waad mahadsantahay khadarow caqabadaha yacnaha dhallinyarada badi islii ku nool haysata waxaa ka mid ah dhallinyaradii badi islii joogaan waxbay akhristeen way barteen ninka ugu hooseeya yacnaha maaragtay dugsi sare ka baxay ilaa fonfowga bogey marka waxaa laga yaabaa college iyo jaamacad yacnaha awood inuu u waayo haye marka maadaama sidaas ay dhacday shaqana ma jirto wadanka yacnaha shaqada badan dhallinyarada ma qabtaan marka waxaa laga yaabaa yacnaha maadaama sababahaas awgeed inay dhallinyarada maaragta waxyaabo like gaangaas oo kale ee hadda subabawa wax la dhiha ka jiro magaalada waxyaabo yacnaha sidaas oo kale daroogada inay bilaabaan dadki inay dhacaan inay waxboowaan waxyaabahaas oo kale keeni karaan yacnaha dhallinyarada hadda bulshada islii ku nool khaasatan hadda soomaalida yacnaha shaqo la'aanta jirta darteed waxbarashadii oon sii wadani karin sababo darteed marka waxyaabaha dhan baa jiraan oo islii ka jiraan marka waxaad leedahay shaqa la-aanta waa qayb ka mid a caqabadaha dhallinyarada islii haysata haa Hay.
shaqo la'aantaasa yacnaha keenayso iyo maaragta waxbarashadii qof quman oo yacnaha waxbarashada ka bixin ayaana ma haystaan ilaa heer saro jaamacad waa mahadsantahay cabdulaahi haddii aan kugu soo laabto maxaa keenaya eh, gabadh aad muddo soo wada sheekeysanayseen in nin qurbaha ka yimid uu yimaado islii uu guursado adigii oo taagan maxaa maxaa maxaa loo sababeyn karaa arrinta
niya waxaa loo sababeyn karaa ee, dhowr arimoodba meesha way imaanayaan Ee, waa midda koobaade ee, waxaa laga yaabaa adigu inaad waalidkaa la nooshahay ee, laakiin aad arday tahay oo aad waxbarasho ku jirto ee, oo aad ku rajo weyn tahay waxbarashada markaad soo dhammayso in aad gabadhaas aad aad isguursataan Ee, waa midda labaade inaad shaqaale ee, ee, meel u shaqeeya aad tahay ee, dhaqaalena aruursanaya oo aad isleedahay sanadka soo socda hadduu ilaahay nolol kugu gaarsiiyo inaad gabadha meelayso oo micnaha aad timetable iyo waqti kuu qorshaysnaa aad adigu ku xisaabtamayso laakiin cabdulaahi eh, gabadhu waa bini aadam adigu waxbaad baranaysaa waxbaad eh, isku xirxidhanaysaa maxaa ku jaban in iyadii haddii jaanis kale ay hesho ay danaysato Ah, de waan kuu sheegayaa Eh, horta ah, gu- ah, en, arrinta meesha taallaa waxay tahay eh, shukaansigu waa gogolxaarka guurka iyo mustaqbalka iyo reerka la dhisayo ilmahaagu hal mar bay garab kaaga baahan yihiin waa hooyadood intaada guursanin adigu qofkan wakhtiga aad ku bixinayso eh, ma aha maalaa yacni Eh, waa qof aad u tabaabushaysanayso u hanti aruursanayso eh, u xarka xiranayso Eh, laakiin iyadu kugumay simin Eh, maadaama aad u haysay niyadsan iyo kalgacal iyo sacabo furan iyo jacayl aad u haysay iyadu ma ay arkin laakiin haddiiba la guursado adigu ugu ducee eh, in ilaahay mustaqbal fiican uu siiyo nasiib darra laakiin waxaa laga yaabaa inaad maqashid gabadhii kaa danaysatay kaa tagtay in laba bilood kadib iyadoo garoob ah eh, islamarkaana ama ur leh ama ilaahay aan waxbaba siinin inaad aragto oo aad eh, laga yaabo inay dib kuu soo xidhiidhiso oo ay ku taa arrintaasaa jirta waa arrimaha inta badan isle aniga aan ku arkay weli ma la kulantay cabdulaahi ama ma aragtay eh, dhallinyaro dhallinyaro ay soo martay arrintan Eh, xaqiiqatan anigu waxaabaan u taagnaaba eh, qofka sanadka soo socda iyo ku taamaya waxba maba ahaba waa caano kugu daatay anigu waxaan u taagnaa eh, qof s- eh, eh, eh, micnaha isbuuca soo socda labada isbuuc ee soo socota ku rajo weynaa inuu uu- uu- uu aqal galo Eh, welibana dee waxaa layidhi fuleexantiisa ma mooga Eh, isaga eh, qofku wuxuu dareensanaa in gabadhan micnaha maadaama ay qurux badan tahay eh, dee social mediahana aada ugu dhex jirto in aynan wax la-aan ahaanaynin oo ayna keligii ku ekeen laakiin uu islahaa haddee eh, eh, kuleelka ku gub isla markiiba Eh, laakiin dee micnaha ninkii daah dee hortiisa dafanaa joogee Eh, laakiin intaa oo keliya ma ahan Eh, caqabaduhu waa ay fara badan yihiin Ah, inkastoo caqabadaha kuwa faa'iido leh eh, eh, ragga lagu sameeyo oo gabdhuhu ay ku sameeyaan baa jira caqabadooyin fara badan oo faa'iido leh Eh, dhallinyarada nairobi ee aan ku arkay ee soomaalida ah waxaa ka mid a in dee ninka hadduu bidaar leeyahay ama uu leeyahay calool oo kaleeto isaga laftirkiisa ay ku adkaanayso inuu gabar la haasaabo oo gabadhii uu rabay ee uu niyadda ka jeclaaday inuuna heli karin oo dee eh, khadar oo kaleeto oo aan calool iyo waxba lahayn oo bidaar iyo waxba lahayn inuu hadduu meeshii uu yimaado ninkaa kaleeto dee waxaa waaye meel aar iyo xoobsaday dugaag waxba uma yaalaan oo kaleetadii weeye markii aad islii joogto oo gabadha isku level aad tihiin eh, oo anoo kaleeto iyo a- aniyo adi oo kaleeto markaan anigu bidaar leeyahay ee aan calool leeyahay dee hal meel ma ka wada qaraaban karno
waaya cabdiraxmaan qofka goormuu wax baran karaa Een, anigu waxaan u arkaa horta caqabadka ugu waaweyn ee dhallinyarada haysta waa kaan sheegay waa waxbarasho la'aanta wuxuuna wax baran karaa xilli walba noloshiisa kamid uu caafimaad qabo uu awoodo inuu wax barto ayuu wax baran karaa laakiin halkan waa nairobi islii caqabadaha waxaa ka mid a dhallinyarada ay la kulmaan dhaqaale xumo qof aanan hooy haysanin dhaqaale haysanin wax ma baran karaa Ee, innaga hadda soomaali baan nahay markaan nairobi joogno weli maynan arag ciyaal noqday ciyaalka wadada oo seexda iyagu wadada ma jiraan dadka magaalada imaaday waa dad wada mas-uul laga yahay weliba qadar oo taa waxaa sii dheer dadku inay qurbaha wada baxeen oo lacag la qaato magaalada nairobi lacag lagu soo diro aad u fara badan waana midda ay usoo shaqo tageen dad badan oo kamid a kenyaatika kale oo ka shaqaynaya xaafadaha iyo meelaha ay soomaalidu ay wax ku haystaan ama hoteelada wax oo dhan lacagtan marka soomaali baa gelinaysa nin soomaali oo dhihi kara anigu lacag la'aan baan wax la baran waayay anigu inuu jira ma aaminsani Een, eh, waxaa kaloo jirta nin soomaali oo dhihi kara iyadana shaqo la'aan baa iyadana ii geysta inaan dembi galo ayadana ma jirto oo tusaale ahaan gaangis intuu noqon lahaa waxaa ka fiican inuu gawaarida dhaqo waxaa ka fiican inuu maqaxyaha ka shaqeeyo waxaa ka fiican inuu baalashna noqdo kabaha caseeyo shaqooyinka xitaa yaryar ee la yasaya afrikaanka oo dhan baa qabta barnaamijka ku saabsan shaqala'aantuna waa barnaamij ka jira si guud afrika si gaar ahaaneed haddana soomaaliduna waa dad qaxay laakiin haddana waxaan islahay waxay ka nasiib badan yihiin bulshooyin fara badan oo caalamka ku nool oo waxaad arkaysaa dowladaha carabeed ee jiray markay qaxeen dadkoodii si lacay noqdeen weli soomaalidu xitaa weli ma noqonin waaya aduu hadda waxaa tahay nin dhallinyaro ah iskuulna maamulo iyo macalinka ah dhallinyarada aana awoodin inay wax bartaan ma taageertaan ha dhallinyarada haddiusan qofku uusan awoodin inuu tusaale ahaan waxbarashadiis ka bixiyo marka diyaar baan oolanahay mar walba waan taageernaa waan garab taagannahay waxbarashadoodana meel walba la gaadhaba Een, een, een, wa- waan ka gaadhnaa waxaa kaloo jirta een, waxay dhallinyaradu ka cawdaan oo kale arrinta ku saabsan hadda uu ninkan sheegayo guurka oo ku saabsan een, guurkana waxaa weeye hadda waxaan islahay soomaalidu waa dad hadda u bislaaday inay guurka fahmaan wuxuu yahay oo waxaa la ogaaday een, inuu guurku yahay labada qof ee israbta ee wanaagga isugu yimid ee guur saxa iska raba ma aha inuu gabadha uu ninku yidhaahdo saddex sanaan kula soconaya adigu laakiin ha guursanin nin kale hadday aragto nin lacag la way guursanaysaa maxaa yeele ninkani saddex sano ayuu soo wado meel geyn kari waaya marka saddex sano hadduu meel geyn kari waayo nin lacag lahoob caawa la aqalgalaya hadday aragta xaq bay u leedahay marka inay guursato saddex sano wax loo wada socdaa ma jirto marka su-aasha aan ya- saaxiibkay weydiin laha waxay tahay gabadha aabaheed ma loo tegey reerkoodii ma la weydiiyey markay reerkoodu ku yidhahdaan lacag la-aan baan adiga kuugu diidnay ninka odagay bidaar talana lacag uu haysto daraaddeed baan u siinay dee markaasaan dhihi karnaa khaladaad baa dhacay Laakiin- eh.
laakiin eh, cabdulaahi wuxuu- wuxuu qabaa fikir ah in ninkaas lacagta badan haysta ee gabadha guursaday ay caqabado kale ka imaan karaan guurka kadib oo furiin iyo dhibaatooyin kale horta hadday labada qof isku raacaan inta badan wax aan asal ahaan aan la socon karin qofka oo isku raacaan sida xoola iyo maaliyad ama lacagu ninku haysto uu dibadda kala yimid waa caqabada jiro waa runtaas lama inkiri karo gabadhu iyo ninku inaysan hal wadan wada jooginna waa caqabada iyadana kale oo hadda soomaalida inteeda badan haysata waxaa dhacda ninku isagoo maraykanka joogo intuu gabadh halkan ka guursado inuu tuna maraykanka ku qariyo tuna islii ku qariyo tuna magaalo kale ku qariyo xitaa way dhacday oo dumarkii aysan is ogeyn oo qaarkood ciyaaladoodii marka dambe ay isbarteen waa qisooyin fara badan oo maadaama anagu arrimaha bulshada anaad ugu dhex jirnay aan mar walba la kulanno wey Een, ninkan imaanayana inta badan lacagta anuma aaminsani gabadhu inay ninka lacag ku raaci karto laakiin mustaqbalkeeday ka fakraysa hadday gabadhaa tahay gabadh mustaqbalkeeda doonaysa ninka dhallinyarada ahee wanaagga u hayo ama ninka odayga hadduu doono haba haddee hadday ku qanacdo nin wanaag u hayo u yahay mustaqbalkeeda inay raacdaa waa xaq wey Waay.
haddii laakiin ay aragto ninkii inuu yahay nin lacaguun la yimid aabbaheedna lacag ku qanciyey reerkana lacag ku qanciyey ayadana saa raba inuu ku guursado marka ayada ah marka waa inay gabadhu diidaa ay dhahda anigu ninkan mustaqbalkale ima haya laakiin aabbahay buu lacag siiyey kuma raaci karo oo marka aabbaheedna uu arrinta uu gabadha ka fakaraaye uusan ka fakerin ninka lacagta haysta uusan uusan ka fakerin sidaa way waaya maxamed waxaad sheegtay in dhallinyarada ku nool xaafadda islii ay isugu jiraan kuwo kolleejo ka baxay kuwo jaamacado dhigtay laakiin shaqa la-aan ay dilootay maxaa u diidaya inay shaqaystaan dhallinyarada waxaa u diidaya horta qaaraddan afrika haddaan ku noolnahay soomaalida waxaa jiraan waxyaabo badan ee ceeb u arkaan annagii hadda dadka yacnaha qurbaha ku nool shaqooyinkeena aan qabanayno waa yacnaha laba shaqo kale aad u kala weyn waayo qofka qurbaha ka imaaday waxaa laga yaabaa inuu maaragtay baabigeeda ka shaqeeyo inuu gabaarida dhaqo inuu maaragtay meelaha hilibka lagu qala kabaanka oo kale inuu joogo laakiin dhallinyarada islii joogaan waxaa way ka faanaan markay qurbaha tagaanna way qabanayaan shaqooyin badanoo waxaa jiro islii iyo soomaaliya iyo kenya looga faano soomaali uga faanaan saas darteed yaa yacnaha kenya ay waxay u arkeen horumar inay gaangaas noqdaan inay maaragtay dadka dhacaan inay maaragtay badi yacnaha dhallinyarada sidaasaa u keenaya yacnaha shaqa la-aantaasa u keenay waxaan dhan ay sameeyeen waaya cabdulaahi waxaad sheegtay in caqabadaha ay ka mid tahay gabadhii aad jeclayd in nin ka yimid qurbaha markuu guursado haddana ay soo baxdo in gabadhii uu furo maxaa ku jaban in haddii aad mar kale jaanis ku heshid gabadhii aad isjecleedeen inaad guursato niyaho dee taa waa kugu ceeb oo garoon nin uu ku soo aalamiitay adiga inaad ku kukufto xogaa waa- waa- waa laga fiican yahay laakiin miyaadan fiirinaynin jaceylkii iyo eh, saaxiibtinimadii muddada dheere saddexda sano ka badan aad soo wada qaadateen Eh, qofka in god laba mar laga- eh, in laga- laga wada qaniino waa u nacasnimo Eh, marka iyadoo xanuunkii hore ay sii jirto in mid labaad aad ku daydo taa dee naftaadaad marka adiga aadan aadan rabin Eh, dhibaatada dumarku ay leeyihiin markii laga soo tago waxaa jirta faa'iidooyin kaleeto dumarku ay leeyihiin oo fara badan Eh, in haddii adiga aad calool leedahay oo naftaada dhiirigelin aad siin weyday in gabar aad jeclaatay ay ku tiraahdo dee nin calool leh anigu si loola sheekaysta ma aqaano ee bal jirkaaga soo dhis marka jirkaa dhismaha aad dhisayso jirkaaga waa qayb ka mida faa'iidada moogtaha marka iyadii inaad u ducayso oo aad tiraahdo walaali mahadsanid adigiina aad jiimka intaad tagto dee aad biro soo qadqaado oo beridee raggii facaaga ah labiskii kaa halaysnaa iyo eh, waxaa waye fadhuxumadii ku haysay iyo eh, in ay- ay- ay ku hagaajiso oo istaal qurux badan ay ku yeesho oo eh, faa'iidooyinka kaleetana haweenka iyagana inta badan waa ay leeyihiin waaya laakiin hadalkaas isaga ah wuxuu caqabad ku yahay odayaashii eh, aad sheegtay inay eh, gabdhaha idinka guursanaya Ah, runtii horta dee markii arinta laisbarbar dhigo eh, si kastoo jirkaaga aad usoo dhisto usoo qurxiso haddii nin lacagle uu yimaado adigu meesha waxba kuuma yaalaan moogta daaqadaad ka baxaysa haddiiba irida laga soo galaba laakiin waxaa meesha taalla aad habal haba kaa tagtee laakiin faa'iidaad ka haysataa oo dee way ku dhiiro gelisay nimankana dee waad ogtahay waxaa la yidhi riti riti wada iyo nimay naagi wado midna kaama leexdaan Eh, marka intay gabadhaa ku dhiiragelinayso an maanta dhan haddaad i wacdinayso ad wax ii sheegayso waxaa waxaa laga yaabaa adiga qadar inaan waxba kaa qaadan laakiin gabar hadal ay ii sheegta darteed waxaa laga yaabaa inaan wax badan aan u samayn karo Eh, dee waana balaayo loo baahan yahay bay soomaalidu tiraahda anu meelay ka keeneen ma garanaye Eh, laakiin waa faa'iidooyinka eh, mararka qaarkood aad is leedahay waa ay ku jiraanoo waa laga dhaxlaa marka eh, markii si loo fiiriyo waa caqabad oo waxa ay caqabad ku tahay dee adigu waad jeclaatay qalbigaagii iyo niyadaadii baad iyada siisay keliya waxaa la rabay inay ilaashato un wanaaggaa iyo asxaanka aad u samaynayso iyo jacaylka aad u hele- aad u haysee ayna ku mashquulin eh, dee jirkaagan iyo abuurista ilaahay iyo uu ku sameeyey Eh, waa midda labaade waagii hore waxaa la dhihi jiray haddee ninku markii uu hanti leeyahay calaamadaha lagu garto calool baa ka mid ahayd in la yidhahdo dee halkaasuu ka xoqanaya hadda laakiin haddaad calool leedahay waaba ceebba waxaa weeye eh, dadku markay gaajaysan yihiin oo boogooda iyo beerkooda isku dhegan yahay waxaa la jira dee ninka macluul baa haysa laakiin hadda qurux iyo stayl bay noqotay iyo qaab la isku qaataba waaya O- eh, waxaan isla soo gaarnay gebagabadii barnaamijka madasha Eh, cabdiraxmaan si loo yareeyo caqabadaha dhallinyarada ay la kulmaan gaar ahaan adii sidaad sheegtay dhanka waxbarashada maxaa ku talin lahayd oo kusoo gebagabanaysa aniga waxaan kusoo gabagabayn lahaa marka koowaad dhalinyarada waxay u baahan yihiin qof walba xilliga uu marahay inuu wax la siman ka faa'iidaysto qofkii waxbarasho marka ay la siman tahay oo aqoon u baahanna inuu waxbarasho bilaabo qofkii waxbarashadii yaqaano oo soo sha- oo wax- wax soo bartayna inuu waxa uu ka shaqayn kare shaqada uu markaa qabto isla markaa iyadaana aan lagu talagelin qofku inuu dhoofo dad badan waxaa jira soomaaliyeed oo magaalada jooga oo aaminsan inaan kenya iyo afrika laga shaqayn karin oo dhahaya halkan haddaan ka shaqeeyo waxba ma helaya sidaa daraaddeed inaan dhoofo mooyaane shaqalaan baan ahaanayaa taana waxaa weeye dibudhac bay noloshaada u keenaysaa iyo mustaqbalkaaga marka qof walba waa inuu shaqada la siman qabto isla marka ayadaana isagoo ilaahay kaashanaya wixii awoodiisa ah ee uu awoodo inuu qabto waxba- waxbarashana uu bilaabo oo wax barto oo qof walba uu waxbarashada uu xoogga saaro waxbarashaduna da' kuma xidhne waxay ku xidhan tahay inaadan waxaa garanaynin oo keli ah waxay doontaba ahaato waxaan kusoo gebagabayn lahaa yacnaha dhallinyarada soomaaliyeed oo islii ku nool inay maaragtay shaqo walba ceeb een u arkin ay ka shaqaystaan wax walbay noqoto waxbarashooyinkoodana qaab yacnaha loo wataa jiro oo maaragtay dowladda kenya hadda oo kale ay kaa caawinayso hay-ado badan oo kaa caawinayaan shaqooyinkana sidaa ha u wataan waxbarashooyinkoodna sidaa ha u wataan yacnaha gaangaasnimada waa laga fiican yahay sidan kalea ka fiican waaya cabdulaahi gebagabadii
ninyahow horta waagii hore ee, waxaa laga faani jiray hantida qofka dumarka uu leeyahay inta badan waa laga faani jiray laakiin hadda dee markii gabdho waxaa jira dibadaha aaday oo yara garoobaa da-dooda ay yara weynaato oo waxaa jira dibadaha intay ka imaadaan wiilal yar yara guursada moogtaha Ee, waa ay jiraan Ee, haddii arrintu balance ay ahaan lahayd dee ragga imaanayaa badan gabdhaha imaanaya waa yaryihiin laba mid haddii aan arrintu baalas ahayn oo dee gabdho fara badan ayna noo imaanaynin oo oo arrinta halkaa a- a- ay- ayna is- isku jaangoonayn waxaan dhihi lahaa eh, ragow dee naga yareeya Eh, dee inta badanna ninka ragga ah inuu xoolo dumar ku ku xisaabtamo waa u raganimo xumo waaya aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiin
aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi inoogu soo diyaariyey magaalada nairobi haatanna barnaamijkii ama xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta cayaaraha weli waxaa la ciyaarayay kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee wadanka ruushka uu martigelin doono qaaradda yurub gruubka ee waxaa wadamada france iyo bulgaria ciyaar xiiso badan oo dhex martay ku dhammaatay afar gooli gool oo xulka waddanka faransiiska ay ku durduriyeen xulka dalka bulgaria inkastoo faransiiska goolka lagula hormaray ayaa waxaa ka dhaliyey ciyaaryahan mikhahil alessandrov waxaase berbereeyey ciyaaryahan kevin gamiero hase yeeshee saddexda gool kale waxaa dhaliyey dimitri payet iyo antwa grisman iyo gamiero oo ku soo gebagabeeyey goolka afraad waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay afar gooli gool xulka dalka sweden ayaa gooli waxba kaga adkaaday xulka luxemburg waxaana ciyaarta kale holland ay afar gooli gool sidoo kale kaga adkaatay xulka dalka belarus gruubka b hungary iyo switzerland saddex gooli laba xulka switzerland ayaa guusha ku raacday latvia waxay guuldaro kala kulantay jasiiradda faro islands portugal ayaa lix gool iyo waxba ku xasuuqday xulka andora christian ronaldo ayaa lixdaasi gool afar ka mid a dhaliyey halka labada kale ay dhaliyeen ciryahanada silva iyo cancelo belgium iyo bosnia herzegovina afar gool iyo waxba xulka bosnia herzegovina ayaa lagu awoodroonaaday afartaasi gool laba ka mid a waxaa dhaliyay ciyaaryahanada aden hazard iyo lukaku auston iyo iyo gibrader afar gool iyo waxba auston ayaa ku awoodroonatay griiga waxay laba gool iyo waxba kaga adkaaday xulka qubrus isreebka koobka adduunka ee afrikana wareegga saddexaad gruubka e waxaa goolala'aan bareeja isla dhaaf waayey ghana iyo uganda iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan ee xubintii ciyaarahan la socodsiinayay haatanna waxaannu idinkaga tegaynaa maadaamaan gebagabadii barnaamij ku dhownahay heesee qaado sidaad maqlaysiin fanaanadda farxiyo fiska waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo duhurnimo wanaagsan
anadi waxidigiiyo cimilada adduunyada kaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caadaqon cara edebka hadalkeed ama caami kala harin kaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caadaqon cara edebka hadalkeed ama caami kala harin isaga cumaamadan culunka buwayno isaga cumaamadan culunka buwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo irsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiray walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo irsi ruuxa kuu xiga